xarunta golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa lagu qabtay kulan doodwadaag ah oo ay yeesheen golaha wakiilada kaas oo looga doodayey hindisa sharciyeedka iyo meelmarinta gudniinka fircooniga kulanka waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada jubbaland cabdi baale xuseen wasiirka wasaaradda haweenka jubbaland mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada xubno ka socday wasaaradda haweenka oo sharciyada soo diyaariyey iyo xubno kale oo muhiima kulanka ku saabsan ka doodista iyo meelmarinta hindiso sharciyeedka gudniinka fircooniga ayaa daba socday kulamo ay horay u yeesheen golaha wakiilada jubbaland iyo wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland kuwaas oo xoogga lagu saarayey sidii iskaashi dhinacyo badan leh looga samayn lahaa arrimaha la xiriira caqabadaha iyo saameynta uu hablaha ku hayo gudniinka fircooniga guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada jubbaland cabdi baale xuseen ayaa ka hadlay muhiimadda ka doodista iyo meelmarinta hindiso sharciyeedka gudniinka fircooniga
waxa uu ku nool yahay waxa weeye waa ama maada ha noqoto ama diini ha noqoto qofkana maalin hal eri hadduu kororsado oo wax naftiisa anfacayo sidaa daraaddeed wasaaradda aadaan ugu mahad celinaynaa siminaarada isdabajoogga ee xildhibaanadii iyo shaqaalaheeda ay u qabatay marka waxaan soo jeedinayaa in laga faa'iideysta arrinkaas marka sidaa daraaddeed waxaan aada usii jeclahay in shareecada islaamka wax kastaba laga hormariyo kolley culimadii aa joogto oo soo dhaweyneynaa inaad ka faa'iideysataan arrinkan kolley waxaan waa iskaduruufaha iyo xaaladaha jiraana keenay iyo xilliga de waxaan sharciyadiisiina way dhiman tahay oo golo wasiiro markii lasoo mariya kadib uu baarlamaan imaan doona haddii alla yiraahdo wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar cabdulaahi ismaaciil ayaa dhankeeda faahfaahisay sharciga gudniinka fircooniga oo wasaaraddu soo diyaarisay marka waxaan rabnaa haddii alla yidhaahdo waxani waxaa la geyn doonaa sharci dad baa lagu xukumi doonaa maxkamad lagu saari doonaa xididuu leeyahay muxuu leeyahay maxay ahayde qaybo kala duwan taranka meeshan hadda buuggan galmudug halkan waxay kusoo koobeen xibinta taranka xibinta taranka dhibaato kama jirto waan isla ognahay cid qashana ma leh cid goysana ma leh xibinta taranka ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu awlaadda laga dhalo awlaaddana ay meeshaas ku abuuranto ay ka gasho mana mana la gooyo waxna looma dhimo waxaa ku xigta xibinta kaadida lamana gooyo waxna laguma sameeyo meesha la rabo oo maxkamadda ay dadka ay magta ku dhacayso oo aakhiradiisa uu ku weynaayo waa saddexdan xibnood oo kale oo meesha ku wada yaalla waa labada baal iyo geedkan magaciisa aad rabin in la sheego kaas waaye waxa maxay ahayday ee dhibka u ka jiro kaas waxaa waaye labada baal inta la gooyo oo laisku la isku soo qabto oo laisku daboolo ayaa maxay ahayday labadii xibnood oo kale lagu daboolaa marka meeshuu dhibka ka dhacaya waa labadaas meelood wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa dhowrkii sane ugu dambeysay waday diyaarinta sharciga gudniinka fircooniga kaas oo haatan meel gebagabaa maraya lana rajaynayo in dhowaan la meelmariyo